door wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu door korona waxaa qayb ka noqon doona dowlada soomaaliya iyo dowladda ingiriiska oo ka wada hadlay aqoonsiga baasaboorka soomaaliga kadib kulan dhexmaray mas-uuliyiin ka tirsan labada dal
wafdi ka socda qaramada midoobey oo maanta gaaray magaalada marke ee xarunta gobolka shabeellada hoose maxkamadda gobolka banaadir oo mudaysay dacwad ka dhan ah mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda federaalka ah oo lagu soo eedeeyay musuq maasuq
dowladda soomaaliya oo etoobiya ku eedeysay inay qorsheyneyso inay ka goosato qeyb ka mid a dhulka soomaaliya si ay uga dhisato saldhig military
ciidamada ammaanka maamulka jubbaland oo magaalada kismaayo ku qabtay shabakad ka shaqeynaysay tahriibinta dhallinyarada
madasha samata bixinta koonfur galbeed oo sheegtay inay sharci darro uu yahay kursi uu ku joogo madaxweyne cabdicasiis laftagareen wararka dibadda waxaa ugu waaweyn
israa'iil oo duqeymo culus ku dishay afartan ruux oo ku sugnaa bartamaha qasa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale door wanaagsan dhegeystayaal waa duhur jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha labaad ee february sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodob aa maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu dar koronaa warkayaga iminkana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan ugu horeynaynu ku bilownay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda ingiriiska ayaa ka wada hadlay aqoonsiga baasaboorka soomaaliga kadib kulamo dhexmaray mas-uuliyiin ka tirsan labada dal wafdii hogaaminaya agaasimaha guud hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda dowladda federaalk soomaaliya axmed saciid maxamed ayaa waxa uu safar shaqo ku jooga boqortooyada dalka ingiriiska kulamo dhexmaray mas-uuliyiin ka tirsan dowladaha soomaaliya iyo ingiriiska ayaa waxaa looga wada hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan xusoy ingiriiska iyo sidoo kale arrimaha aqoonsiga baasaboorka soomaaliya kulamada oo ahaa kuwo wax kool ah ayuu agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya waxa uu la qaatay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiska baasaboorada ee dowladda ingiriiska iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan u k kulamada ayaa waxaa inta ay socdeen diiradda lagu saaray aqoonsiga baasaboorka soomaaliga wadashaqeynta labada dal ee dhanka socdaalka iyo horumarinta saraakiisha hay-adda socdaalka jinsiyadda soomaaliya hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya agaasimahooda guud ee axmed saciid maxamed oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta ay kala hadleen sidii dowladda ingiriiska ay u aqoonsan lahayd baasaboorka soomaaliga islamarkaana ay dadka soomaaliyeed u fududeyn lahaayeen darugalka dalkaas sidoo kalena ay ka wada shaqeeyaan horumarinta hay-adda socdaalka ee jinsiyadaha soomaaliya iyo tan kale ee dhigeeda ee dalka ingiriiska si kastaba ahaatee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya ayaa xooga saareysa iskaashiga caalamiga oo ay leedahay hay-adaha dhigeeda ah ee dunida taasoo ujeedada uu yahay in sare loogu qaado awoodda baasaboorka soomaaliga ah iyo in laga wada shaqeeyo horumarka arrimaha socdaalka sanadii ugu dambeeyay ayaa waxa uu baasaboorka soomaaliya u noqday mid dalal ku yaala qaarada yurub laga aqoonsado islamarkaana dadka soomaaliyeed ay wata fiisooyinka dalalkaasi ay ku galaan baasaboorka soomaaliga waxaana xusid mudan in dowladii hore ee uu hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyadana ay sidaan oo kale diiradda u saartay horumarinta baasaboorka soomaaliga dhanka kalena markaan haddii aan eegno wafdi ka socda qaramada midoobey ayaa maanta gaaray magaalada marke ee xarunta gobolka shabeellada hoose siduu warkaan uu ku faahfaahinayo ibraahim mayow
wafdigan oo ka socday hay-adaha qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha gargaarka uuna qayb ka ahaa xildhibaan xuseen ali xaaji oo baarlamaanka federaalka ka tirsan ayaa maanta soo gaaray magaaladan marka oo xarun u ah gobolkan shabeellada hoose waxaana magaalada kusoo dhaweeyey guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim barre iyo maamulka magaalada marka iyadoona wafdigan ay kormeer ku tageen goobaha ay degan yihiin dadka barakacyaasha ah iyagoona sidoo kale kormeeray isbitaalka guud ee gobolka waxaana ay indhendheeyeen xaaladda iyo duruufaha uu ku shaqeeyo isbitaalkan ugu horreyn waxaa goobtan ka hadlay cusmaan muuse daqare guddoomiyaha maamulka magaalada marka ahna duqa magaaladan isagoona sharaxay xaaladda uu ku shaqeeyo isbitaalka guud ee gobolka gudoomiye xildhibaan kusoo dhawaada isbitaalkii degmada marka iyo qeybihii kala duwana ay soo marteen maxaalaha waxaa kusoo aragteen isbitaalkan isbitaalkii wuxuu ahaa gobolka maantana saan uu yahay waa ujeednaa gudoomiya cawasho badan iyo maxaalaha iyo codsi badan waa dirnay bacd alxamdulilah titoorkii maanta alxamdu titoor qaliina haysana hadda oo laba isbuuc saddex isbuuc shaqeynaya titoorkii wax badan iska bedele laakiin qalab caafimaad oo dhammaystiran ma haysano haddana waxaan lehay baaqa u jeedinaynaa in istaalkan si u dhaqsiya badan in loo helo qalab caafimaad qofkii waa la baadina haddaan la dhaho wixii lagu baadi lahay ma lahay dhakhtarkii waa haynaa laakiin qalabkii lagu baadi lahay rabnaa inaan helno saaladii markaas aan saaladii in la helo shaybaarkii in la soo dhammaystiro kadib sariirihii wixii xildhibaan xuseen ali xaaji oo baarlamaanka federaalka ka tirsan ayaa dhankiisa goobtan ka hadlay isbitaalka waxaa waaye wixii isbitaal loogu baahnaa dhan waa burbureen isbitaalka waxaan rabaa dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalka labadaba inaan baaq u diraa rabaa sababtoo ah dadkan shacabkan annagaa ka mas-uula idinkaa ka mas-uula macnaha dowladda koonfur galbeed waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo waxbarasho iyo wax allaale wixii adeeg kale gobolkan waa waa haystaa laakiin wax keliya ka dhiman waxay tahay isbitaal waaye wax ugu muhiimsan isbitaal waa haddan isbitaal dadka haddii aysa helin dhibaataa ka muuqato hadda dadkii baraaw ka imaaday dadkii macnaa ii sheeg kuntuwaare ka imaaday dadkii sablaal ka imaaday dadkii oo meel kas ka wada imaadeen isbitaalkaa lagu qalay labaatan iyo shan qofaa lagu qalay shalay imaanta meel kuleelay ku jiraan sariiray ku jiiftaan male joodiraa dhulka u wada yaalo dhibaatadaasna adduunyan waa la isweydiinaa aan qaran aan qaran waa waa macnaa ii sheega arrintaas waa la isweydiin doonaa gudoomiyaha maamulka gobolka shabeelladu hoose mudane maxamed ibraahim barre oo wafdigan soo dhaweeyey ayaa sheegay in ka maamul gobol ahaan ay qaybtooda ka qaadan doonaan horumarinta isbitaalkan oo muhiim u ah bulshada ku nool guud ahaanba gobolka annaga meesha ugu daran oo maantana soo jiidata waa isbitaalka degmada isbitaalka degmada waa xaruntii caafimaadka dhan ee degmada iyo degmooyinka kale ee ku hareeraysanba ee dadkeeda ay imaan lahaayeen ee caafimaad ku soo raadsan lahaayeen maanta sidaa og tihiin howlgallo ayaa gobol ka socda howlgalladaasi cadow ayaa lala dagaalamayaa dhibaato dadka u geysanaya asagiina wax la gaarsiinayo qofka wuxuu qof walbaba uu diyaar u yahay inuu naftiisana difaaco deegaankiisana uu xoreeyo laakiin qofkii ku soo dhaawacma halkii lagu soo lagu dabiibi lahaa lagu daaweyn lahaa wax loogu qaba lahaa waa degmada isbitaalkeeda weyn waaye isbitaalkiina maanta waxyaabo badanaa ka jira baahiyo badanaa ka muuqdaan xaalado emergensiyaa taagan marka maanta laga bilaabo annagoo anoo ku hadlaya afkii maamulka iyo xildhibaankeena federaalka inteennaba waxaan ballan qaadeenaa oo ballanqaad aanan ahayn wakhti dheer in aan contributionka ugu horreeyo qaaraanka ugu horreeya isbitaalka annaga horta aan jawaabkeen aan ka bixinno waana ibraahim maxamed mayow oo idinkaga soo waramaya magaalada markacadey xarunta gobolka shabeellada hoose
wareega ibraahimyo markana haddii aynu egno maxkamadda gobolka banaadir ayaa mudaysay dacwad kalena ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo loo heeso arrimaha musuq maasuq maxkamadda gobolka banaadir ayaa mudaysay mas-uuliyiintaas dacwadda loo heysto oo ahaa saraakiil dowladeed kuwaasoo gaaraya labiiy toban xubnood xubnahan ayaa waxaa ku jira maxamed aadan kofi oo ahaa agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka jinsida iyo sidoo kale cabdiqaadir cilmi cabdulla oo labaduba soo maray hogaanka sare hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya marna soo noqday agaasimaha wasaaradda waa aan idhaahday agaasimaha hay-adda socdaalka sidoo kale waxaa kamid ah saraakiishan loo haysto arrimaha musuq maasuq ay maxkamadda mudaysay dacwadooda agaasimihii canshuurta ee bariga wasaaradda maaliyadda soomaaliya muxudiin xasan jurus muxudiin saawey oo isna maqana ah maxkamadda ayaa shaacisay inay mudaysay garmaqalka ciqaabta oo loo haysto xubnahani taas oo bilaabanaysa maalinta arbacada oo taariikhdu tahay sideed iyo labaatanka bisha labaad february labada kun iyo afar iyo labaatanka maxkamadda waxay fartay xafiiska xeraalyaha guud ee qaranka qareennada difaaca ee daysanayaasha inay kasoo qayb galaan dhageysiga dacwadda islamarkaana ay kusoo xadiraan waqtigii loogu talagalay in ay bilaabato fadhiga maxkamadda
dhanka kalena markaan haddii aan eegno dowladda itoobiya ayaa sheegtay inay aada uga niyijabtay hadalka uu ergiga dowladda soomaaliya ka jeediyey kulanka qaramada midoobay kaasoo ugu sheegay in heshiiskaas afgarad ee somalilan iyo itoobiya uu la mid yahay iclaamin dagaal oo u dhexeeya labada dowladood ergeyga itoobiya ee qaramada midoobay ayaa isna dhankiisa sheegay in hadalka ergeyga soomaaliya uu goobta ka jeediyey uu ahaa hadal aan wanaagsaneyn heshiiska bilowga sanadkan dhex maray jamhuuriyadda iraahday heshiiska sanadkan bilowgiisa dhex maray somalilan iyo etoobiya oo dhigaya in labaatan kilomitir oo dhulbadeed ah ay etoobiya saldhig militari ay ka sameysato gudaha soomaaliya ayaa si weyn uga caraysiyey dowladda soomaaliya waxa uuna markaasi sababay xiisad ka dhex dhalatay labada dal oo ilaa iyo haatan taagan abuukar cusmaan baale ergeyga soomaaliya ee qaramada midoobe ayaa intii uu socday shirkii golaha ammaanka waxa uu ku eedeeyey etoobiya inuu qorsheynayso inay goosato qayb ka mid ah dhulka soomaaliya oo ay markaasi ka dhisato saldhig military etoobiya ayaa dhankeeda ku eedeysay dowladda soomaaliya inay markaasi eedo aan damaanad lahayn oo ay markaasi een, gar ahayn ay mar walba soo jeedinayaan sida ay tilmaameen een, madaxda een, markaasi etoobiya etoobiya ayaa sidoo kale waxa ay war ka soo saartay warkay soo saartay ku sheegtay in mar walba ay ku adkeysanayso in ay markaasi dooneyso inay wanaagsanaato xiriirka labada dal ee dariska ah
ciidamada ammaanka maamulka jubbaland waxay gacanta kusoo dhigeen shabakad ka shaqeyneysay tahriibinta dhalinyarada kuwaasoo loo qabtay magaalada kismaayo ciidamada maamulka jubbaland gaar ahaan kuwa booliiska ayaa shaaca ka qaadinay gacanta kusoo dhigeen dhalinyaro arday ah iyo rag muqallasiin ah oo doonaya inay ka tahriibaan magaalada kismaayo booliiska maamulka jubbaland ayaa sheegay in dadkan oo tir ahaan gaaraya saddex iyo toban ruux oo afar ka mid ah ay yihiin muqallasiintii tahriibinaysay haatan ay ku jiraan gacanta laamaha amniga islamarkaana ay ku wadaan baaritaano iyo sababta keentay in arrimahaas ay ka howlgalaan sarkaal ka tirsan booliska maamulka jubbaland ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna faahfaahin ka bixiyey shabakadan gacanta la waligay
bismillahi raxmaani raxiim maanta ay taariikhdu tahay labaiyo labaatan bisha labaad labada kun iyo afar iyo labaatanka goboleedka jubbaland gaar ahaan taliska qeybta booliska gobolka jubbada hoose uu ku guuleystay in uu soo gebagabeeyo howlgal afartan iyo sideedkii saacadood ee lasoo dhaafay ay ka wadeen deegaanada jubbaland howlgalkaas oo ahaa howlgal runtii aada nooga yaabiyey oo dad dhallinyaro ah oo arday ah la rabay in lagaga tahriibiyo dalka haddaba afartan iyo sideed saacadood ka hor ribood ay heleen hay-adaha ay heleen boolisku waxaan ku guulaysanay in koob iyo labaatankii bisha oo shalay ahayd iyo laba iyo labaatankii bisha oo maanta ah aanu soo qabanno sagaal eeday sane oo afarna ay dumar yihiin shanna ay rag yihiin oo ah dadkii la tahriibinayay ee magaalada laga saarayay ardayda ahaa haddaba wiil iyo laba gabdhood oo ka mid ah sagaalkaa eedaysane waxay lagu qabtay ooan ku haynaa qooqaani halka lixda eedaysane ee kale ay ku xidhan yihiin xabsigan oo ikismaayo sidoo kaleeto iyagana waxaa kaloon haynaa afar eedaysane oo kale oo falkan ku lug lahaa oo ah mukhalisiintii dadkan ardayda ay dhallinyarada a dalka ka bixinay isugeyn saddex iyo tobankaa eedaysane oo falkan tahriibinta ah kuwii la tahriibinayay iyo kuwii tahriibinayaba isugu jira ayaan gacanta ku soo qabannay ilaahayna waa nagu guuleeyey inaan howlgalkaas aan sidaas sida habsamayda u noogu qabsano waxaa intaa i dheer waxaad moodaa caqabadihii hore dalkan way jiray caqabado kale oo lamida inay iyo kuwo kasi daranba ina inay nala soo kulmayaan shabaab waxaa nooga daran in dhallinyaradii iyo dadkii uwaxa u ahaa waddankan in laga dhoofiyo oo la kaxeeyo oo maxaan dhahay tahriibin la geliyo naftoodana khatar lagu geliyo waxaan u sheegayaa shabakadan hadda ah ee shaqadaa ka wada kismaayo iyo gaadiidka isticmaalayeen iyo dhammaan dadkii isku xidhiirinaya gacantaan ku haynaa Ee, waadna arki doon
waa sarkaal ka tirsan maamulka jubbaland gaar ahaan laamaha ammaanka booliska maamulka oo faahfaahin ka bixinaya shabakad dhalinyaro ka tahriibinaysa magaalada kismaayo gacanta lagu dhigay dhanka kalena markaan haddii aan eegno mada- madasha samata bixinta koonfur galbeed ayaa waxa ay sheegeen in shir sharci darro ah uu kursiga ku joogo madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis xasan maxamed laftagareen sida warkan uu ku dheereynayo cabdifitaax ilkacsi
walaalow adiina roog dhiigadaada luga la galahayd ka roog cabdiasiis dhiigi luga kiingiliyahay walaagii dhibaato ah ee ka jira deegaankayn in oo ada walqabad wayta ciidanka xun lamasina sadasini lakel hadalahay adin us amal agnagato us dhogolining ay amolining ay oryaanganing ay ada maykin ku baahangna madasha samata bixinta koonfur galbeed ayaa waxay magaalada muqdisho ay ku qabatay shir ay ugu areysanayaan xaaladda guud ee dalka gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed shirkan oo uu ka qayb galay gudoomiyaha madasha samata bixinta koonfur galbeed doctor ibraahim macli nuuro iyo xubnaha kala duwan ee madasha ayaa ugu horeyntii waxaa lagu soo dhaweeyey heshiiskii iskaashi amni iyo dhaqaale ee ay dowladda federaalk soomaaliya ay la gashay dowladda turkiga dhinaca kale waxa ay si adag uga hadleen in madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigreen uu ku tuntay sharciga islamarkaana uusan diyaar u ahayn in doorasho daahfuran la qabto madaxda dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayay u soo jeediyeen in uu ka dhabeeyo hirgelinta dimuqraadiyadda curdunka ah uuna u dhaganugulaado shacabka reer koonfur galbeed ee loo awood sheegtay sida uu sheegay
waddada koonfur galbeed yacni hirin tuman i kowsina reer koonfur galbeed xagmangle yacni way ka tirsan yihiin jamhuuriyadda soomaaliya wali muwaadin soomaaliyeed hagba'angle meelkasoo hagba'anglahayoon haganleyin iniyo ammaan helan iniyo waddadiyo furunta yacni inshagbaden ka adeegadan ma anfahaas dad afar milyan i samti ah ini macnaha diyaarad lay ka adeegadan saha manadaas madaxweyne madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud fariintay adikii dareerta lafta gareen adin la hadalaas lan kale macnaha oo la hadalo karo ma jara reer koonfur galbeed dhan ilbaabadaa ku laabaday ma al siyaasiintooda ilbaabadaa ku hiriday amoole ku eyi oryaanga ku eyi miinseedo koro aragday ma la hadalo koro afar iyo labaatan saac dhibaatada koonfur galbeed ka jarta walkiin sheegahay dhigaha ka shabatay marka may bako odsadaan haddii aad jannada gallafadaas oo aragday todobada qofoo jannada lenka bishaarayo kumid eta adag gallafadaas siyaasiyiinta koonfur galbeed hadalshoo dhegansooy tahgeli qiimay lamasina sadasinilakel hadalahay adin us amal agnagoto isu dhogolining ay amolining ay oryaanganing ay ad maykin ku baahangna ani adin is adayto haddii us oo kale nagatina ning adayto haddii us oo kale agnaganena walaa siyaasiyiintan ka hadalahayan dhigaha kashabata madaxweyne may oo koonfadaane haddii una ani reer koonfur galbeed siyaasiyiintiyo iyo odayaasho iyo shacab yooba in aadan heelida inaadan hiilida xilliga oo liimbaahanya hiilada may wahaa xilligan oo kale yaa liimbaahanya may ninka heliyaas may ninka heliyaase in doorasho la galo doorasho oo xalaal ah in la galo war ummadda waxa waaye ma ma maysan duleeyin karo dooro may la aree qobasho biima ku waraabas haddii oo marka markastaba ma aragti saas leeyihin handada ummadaan wal wal may may ku kooyi karo wal ay ku kooyi karo way ogi murtiyad ka kooban dhowr qodob
guud ahaan dhegeystayaal warkii duurmaanta oo jimcaha aad ka dhegeysanaysiin dalsan anigata
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel